culummada ku nool magaalada muqdisho ayaa isku xilqaamay sidii wax loogu qaban lahaa dadka danyarta ee ku hantibeelay dabkii ka kacay suuqa bakaaraha qaar ka mid culummada ayaa baaq u diray hay-adaha ganacsatada dowladda soomaaliya iyo cid kasta oo waxaysato in lasoo garab istaaga dadka danyarta si wax loogu qabto dadkaasi ku xoolo waaya dabkii ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho innama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta unbaa walaalo ah marka walaalnimadaas waa inaan ka run sheegnaa waa inaan maaragtay ka soo qaadnaa adiga haddii musiibadaas kugu dhacdo maxaad jeclaan lahayd walaal waxaad jeclaan lahayd in laguu soo gurmado in aan waxba lagaala harin lagu caawiyo ayaad jeclaan lahayd walaalkaana maanta sidaas xaaladdaas ayuu ku sugan yahay waa inaad marka nafteenna waxaan la jecelnaa walaalaheen aan la jeclaannaa sidii nebigeenna uu noo dardaarmay sala allahu calayhi wasalam insha allahu dadka soomaaliyeed ganacsatada shirkadaha waaweyn iyo muxuu ahaa ganacsatada caadiga ah iyo dhammaan dadka islaamka ah waxaan ka codsanaynaa in dadkaas loo soo gurmado oo gacan lala soo gaaro dadkaas waa la liis gareeyey dhammaantood qofka ugu yar iyo qofka ugu weyn dhammaantood waa la soo qoray lacag hal milyan iyo afar boqol hal milyan iyo shan boqoloo wax yar dhimana ayaa la soo liisgareeyey inay meesha ku gubatay musiibadaas habeenkii ay dhacaysay qof kasta oo bakaara ku ganacsada meeshii uu joogay waa ka soo dhaqaaqay si uu yacnii wixiisi u badbaadsado marka waxa weeyaan haddii annaga ilaahay noo badbaadiyey inteenni la dersigahayd musiibadaas inaan yacnii aamusno oo adoqonnimo waxaa loo baahan yahay bacdamaa musiibadii adiga ilaahay ninna ay asiibtay adigana ilaahay kugu badbaadiyey adigii ilaahay ku badbaadiyey inaa ilaahay u shugridid walaalihii dhibku ku dhacay oo asiibana aad yacnii waxqabadkeeda yacnii aad u istaagtid ayaa waajib nogaa weeyaan ulajeeddada halkan aan u joognaana waxaa weeyaan dabkii habeen dhoweyd suuqa bakaaraha ka kacay oo dad badan dhibaato culus gaarsiiyey sidii loogu gurman lahaa dadkaa loo caawin lahaa ayaannu isugu nimid waxaannu codsanaynaa insha allahu tacaalaa dadka walaalaha ah nin waliba tabartiisa inuu u soo gurmado ayaa loo baahan yahay ee dadka ugu masaakiinsan ugu danta yar ugu jeebka yar ee ka dhacday waxaan leenahay ha loo gurmado waa caawi karnaa waxoodii iyo wax ka badan ayaan sii karnaa aan u gurmanno aan dejinno aan tusno inay annaga naga mid yihiin inay suuqa ka mid yihiin inay walaalahood la joogaan guddiga diiwaangelintu waxay keeneen liiskii dadkii iyo qiimayntii wixii ay soo arkeen warqaddan waxaa ku lifaaqan magacyada iyo taleefoonnada dadku dhibku gaaray dhammaantood guddigu waxa ay ku soo qiimeeyeen khasaarihii ka dhacay halka gubashadii suuqa saddex iyo labaatankii bishii koowaad milyan afar boqol lixdan iyo laba kun iyo toddoba boqol oo doolar sidaa daraaddeed waxaa ganacsatada iyo cid kasta oo ay qusayso oo wax ka geysan karta dhibaatadii halkaas ka dhacday laga codsanayaa in ay in ay u gurmadaan walaalaheenna ku hantida beelay dadkaas si ay mar walba si ay mar kale u helaan inay bilaabaan noloshooda nolol maalmeedkooda